iyada oo ay isi soo tarayaan baaqyada lagu dalbanayo joojinta colaadaha ayaa mu'asasada Macalin Nuur oo ka mid ah jamciyadaha khayriga ah kana shaqeeya dib u heshiisiinta iyo samafalka bulshada waxa ay soo saartay bayaan ku aadan joojinta colaadaha mu'asasada bayaanka goobta ay ku soo saaraysay oo ay goobjoog ahaayeen qaar ka mid ah culamaa udiinka sida weyn looga yaqaano magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug iyo sidoo kale mas-uuliyiin ayaa waxaa bayaankan u aqriyay warfidiyeenka sheekh cabdirasaaq cabdulaahi bootaan oo ka mid ah culamada sida weyn looga garanayo magaalada dhuusamareeb waxay mu'asasadu ugu baaqaysaa kow dhammaan ummadda soomaaliyeed joojinta dhiigga ummadda ee ku daadanaya sida xaqdarrada ah labo in qabiilada dagaalamaya ay joojiyaan colaadaha iyo isdilka micno darrada ah saddex in dhammaan ummaddu alle u laabato lana badiyo ducada iyo istikfaarta afar in si wada jir ah looga hortago dadka baraha bulshada u adeegsada hurinta colaadaha iyo kicintoodaba shan in lala dagaalamo waxyaabaha maanka dooriya oo ku soo badanaya dalkeenna oo qayb ka ah dagaalada iyo dhibaatooyinka dalka ka jira lix ugu dambayn waxa ay soo jeedinaysaa mu'asasada in si wada jir ah qur-aan akhris iyo duco loo sameeyo si looga baxo colaadaha abaaraha iyo khilaafaadka waddanka ragaadiyey cabdilaahi maxamed barre beentaay guddoomiyihii hore ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo qeyb ka ahaa dadka ku sugnaa madasha lagu soo saaray bayaankan ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in si wada jir ah loogu istaago xalka colaadaha islamarkaana cid waliba oo bulshada ka midihii ay isi saarto mas-uuliyad gaar ah oo ku aadan ka qeyb qaadashada xalinta colaadaha iyo dhiigga daadanaya runtii ma aysan ahayn maanta ummadda soomaaliyeed inay qabiil isku dilaan inay maaragtay ay dad ehelahoo qaraabaa oo rixim ah inay isdilaan ma aysan ahayn waxaan ugu baaqaa ummadda soomaaliyeed inay joojiyaan dhibaatada iyo isdilka iyo dhiigga macno la-aanta ku daadanaya inay joojiyaan runtii waxaan joognaa wakti adag oo runtii sabinku haddii isma bedela laakiin dadka ayaa isbedela dadkii ayaa isbedelay runtii xumaantiia soo badatay isnacaybkiia soo batay mana aysan ahayn xilligan oo waktigan la joogo oo culummadii joogto oo cuquladii joogto oo dadkii wax baranayaan oo runtii la rabay in maaragtay dadkii horumar ay sameeyaan ma aysan ahayn maanta in gadaal loogu laabto ee qabyaaladii iyo foolxumadii iyo waxaas ma aysan ahayn deegaanada gobolada dalka soomaaliya qeybo badan oo ka mid a ayaa waxaa ka jira xaalado colaadeed kuwaasi oo ay dad fara badani ku waxyeeloobeen culamaa udiinka iyo qeybaha kala gadisan ee bulshada ayaana soo saaraya baaqiyo lagu dalbanayo joojinta colaadahaasi